waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wacan maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada malban maanta waa isniin ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatankii oktoobar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah hay-adda difaaca tartanka ee macaamiisha austraaliya oo dacwad ka gudbisay shirkadda microsoft australia dowladda federaalka ah oo xisbiga mucaaradka ugu baaqday in ay taageeraan sharciga cusub ee cimilo deegaanka iyo kanada oo dhoofinteeda u jihaynaysa waddamo kale oo aanu maraykanku ku jirin haddana warkii oo dhan dowladda federaalka ah ayaa ku boorinaysa xisbiga isbahaysiga koalitionka in uu taageero sharcigeeda lagu doonayo in dib loogu habeeyo sharciyada cimilo deegaanka ee federaalka kuwaas oo haddii la meel mariyo noqon doona isbeddelkii ugu weynaa ee lix iyo labaatan sanno gudahood wasiirka deegaanka ee federaalka mari watt ayaa qorshaynaya inuu khamiista bishu tahay soddonka oktoobar horgeeya baarlamanka sharcigan cusub kaas oo u oggolaanaya wasiirka in uu sii hayo awoodda ansixinta mashaariicda waaweyn islamarkaana hay-adda qaranka ee ilaalinta deegaanka national environmental protection agency loo siiyo awood cusub oo ay ku ciqaabto kuwa jebiya sharciga dalka timor lestey ayaa si rasmiya loo aqbalay inuu noqdo xubintii koow iyo tobnaad ee ururka aasiyan waa ururka waddamada koonfur bariya aasiya kubiirista rasmiga ee dalkaasi ee ururka ayaa noqonaysa ballaarintii ugu horraysay ee ururka aasiyan tan iyo kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii shirkadda microsoft australia ayaa waajahaysa dacwad ay gudbisay hay-adda difaaca tartanka iyo macaamiisha ee australia waa a tribal c kadib markii lagu eedeeyey in ay jebisay sharciga macaamiisha a tribal c ayaa bilowday dacwad rasmiya oo horay looga furay maxkamadda federaalka taas oo ka dhan ah microsoft australia iyo shirkadda microsoft corporation oo ah meesha laga leeyahay hay-adda ayaa ku eedaysay microsoft in ay maran habaabisay malaayiin qof oo australiyaan ah tan iyo oktoobar sannadkii hore kadib markii aysan si cad ugu sheegin macaamiisheeda barnaamijka microsoft inay sii wadan kareen heshiiskoodii hore oo aynan aqbalin kan ee aayada lagu daray oo kii hore ka qaalisan dowladda austraaliya ayaa soo dhoweynaysaa saxiixa heshiis cusub oo caalami ah oo lagu doonayo in lagula dagaalamo dembiyada internetka iyada oo la xoojinayo iskaashiga iyo wadatashiga macluumaadkaba dad dhaliilay heshiiskan ayaa ka digay in qeexitaanka oo aan caddayni uu dhibaato keeni karo balse qaramada midoobay ayaa sheegay in heshiisku bartilmaameedsanayo noocyo badan oo dembiyada ah sida noocyada la yidhaahdo fishin iyo ransom weer ganacsiga sharci darrada ah ee internetka iyo hadallada nacaybka ra-iisul wasaaraha kanada mark carney ayaa khudbad u jeediyey hogaamiyeyaasha koonfurta bari ee asia intii lagu jiray shir madaxeedka asian isaga oo sheegay in uu xoojinayo xiriirka ganacsi ee dalkiisu la leeyahay waddamada gobolkaas hadalladiisa ayaa imanaya xilli ay kanada muujinayso qorshe ay ku doonayso inay dhoofinteeda u jahayso dalal kale oo aanu maraykanku ku jirin kadib markii uu madaxweynaha maraykanku kanada saaray cashuur dheeraada oo ah toban boqolkiiba warkii maantuna intaasu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo maalin kasta warkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala soco bodkastka iyo facebookka laanta af soomaaliga ee s b s oo cinwaankoodu yahay s b s somaali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali